waad mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi barnaamijka islaamka iyo bulshada sida ay dhegaystayaashu la socdaanba waa barnaamij cusub oo ay sanadkan soo kordhisay warbaahinta islaamiga alfurqaan fadhigiisii ugu horeeyeyna wuxuu baxay khamiistii lasoo dhaafay waxaana marti ku ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame khamiista berito ah waxaa lagu wadaa in la sii daayo fadhiga labaad ee barnaamijka islaamka iyo bulshada kaasoo daaran mowduuc muhiim u ah bulshada muslimka ah laguna tilmaami karo mid ka mid ah udubdhexaadka iyo tiirarka bulshada mowduuca barnaamijka wuxuu noqon doonaa qoysdhiska islaamka muxuu yahay mafhuumka uu islaamku ku eegaya qoyska iyo guurka maxay tahay tallaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay inuu qaado qofka ku haminaya inuu bulshada muslimka ah kusoo biiriyo qoys sidoo kale waa maxay dawaabidda ay shareecada islaamku u dejisay doonista gabadha iyo nadarada sharciga ah waxaan ognahay in qofka guursanaya ka hor guurka loo ogol yahay in gabadha uu guursanayo iska arko sidaasi si la mid ahna gabadha ayaa iyana loo ogol yahay in ninku iska aragto marka xuduudda aragtidaas waxay ka mid tahay qodobada uu faaqidi doono barnaamijka islaamka iyo bulshada xalqadiisana soo aadan arrimahaas iyo kuwo kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay kaalinta bulshada kaga aadan dhallinyarada guurdoonka ah makaanada iyo darajada ay labada ehel ku leeyihiin guriga cusub ee la dhisay iyo arrimo kale ayaa insha allahu lagu lafaguri doonaa barnaamijka barnaamijka waxaa marti ku ah shakhsiyad xeeldheere ku ah mowduuca aanu dooranay ee qoysdhiska iyo si guud mafhuumka islaamka ee qoyska waxaan allah idinkii rajaynaynaa in barnaamijku uu wax ku kordhin doono wacyiga bulshada ee la xidhiira mowduucan xasaasiga ah waxaa inoo ballan ah berito oo khamiis ah saacaddu markay tahay sagaalka iyo soddonka ama saddex saac iyo bar barqanimo insha allah